kii hore wuxuu ahaa boqol iyo soddon iyo shan oday ayaa soomaaliya baarlamaankeeda laba boqol todobaatan iyo shan mudane soo xuleen kan saddex iyo toban kun toddoba boqol iyo konton inay soo xulaan ama ay soo doortaan ama ay soo ogolaadaan sidii rabaha loo dhigay ayaa la rabaa marka nidaamkan nidaam oo hore kii hore ka adag uguna dhow dimuqraadiyadda uguna dhow in un qof iyo codkii intii laga gaarayo wax meel lagu nasta ah ayaan u arkaa aniga hadda marka meel hadda qof wax ka bedeli karo marna igama muuqato halkii kursi konton qofooda la keenaa kontonkaas qofood meeshay lix iyo labaatan qofood ay ogoaato ayuu noqon doonaa marka saas darteed marka nidaam hadda anaga aan ama dhexgeli karna ama wax ka bedeli karna ama aan wax ku dari karna ma aha markii lasoo gudbiyo ay guddiga soo ogolaadaan qabiilada ay soo reebaan dadkii soo haray lasoo gudbiyo guddigiina ay ogolaadaan kadib waa waraaq la raacayna anaga aan leenahay in maamul goboleedkaas intaas dadkaas isdoorteen ay sax tahay marka